alxamdu lilah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala ali muxamed waxaan yaro baraarujinayaan ku noqonayaa xadiidka laba boqol iyo lix iyo toddobaatan ee abu daawuud soo wariyey waxaa kaloo la soo wariyey tirmidi iyo ibnu maajah iyo ibnu xibbaan tasxiixa malat waxaan soo naqliyey oo keliya albani ahlucilmi badan baa saxiixiyey oo ibnu xibbaan ka mid yahay oo tirmidi ka mid yahay oo ibnulqayim ka mid yahay oo ibnu xajar ka mid yahay oo khataabi ka mid yahay marka albanina waa ka mid marka culamada saxiixisay sacayb alarnaud laftiisu isagu waxau yidhi waa saxiix calaa sharti muslim marka waxa weeye ahlucilmi badan baa saas iyadaa xadiidka u saxiixiyey waxaan kaloo ishaarayaa masalada tawaruga iyo iftiraashka waa ka soo hadallay waxaanse ku darayaa tawarugu waxa uu leeyahay laba kayfiyo oo labada kayfiyo waa sunnada ku soo arooreen tawarugu labada kayfiyo uu leeyahay waxay tahay kayfiyadu waata macruufkee la yaqaano oo addinka midig in la taagayo xidhiftiisa oo caaradiisa dhulka markaa faraha la saarayo xidhibtiisana la taagayo addinka bidixna markaa la dusinayo la dusinayo salka bidixna markaa la dhiganayo taasi waa kayfiya kayfiyad labaad oo tawarrugu leeyahay baa jirta kayfiyadda labaad ee tawarrugu leeyahay waxay tahay waa in addinka midig la markaa la jiifiyo carada markiisa waxaan markaa aan dhulka lagu taagin ee la goglo addinka markaa midig addinka bidixna in markaa la kala dhex geliyo bawdada iyo saaqa dhexdooda in la geliyo bimacnaa addinkii bidix waxaa laga dusinayaa halka bawdada iyo udhaxaysa saaqa ayaa laga dusinayaa kii markaa midigna waa jiifaa taasina waa kayfiyad kale oo saxiixa oo tawarugu leeyahay oo axaadiista markaa saxiixa ku soo aroortay oo balle ee markaa xadiis muslim saxiixa ku soo wariyey ayaa kayfiyadda aan sheegay marka waa kayfiyad labaad oo tawarugu leeyahay weeyaan oo sunnihii nabiga sala allahu alayh wasalam ahaatay haddaad sidan samayso iyo haddaad sida kale samayso mid waliba ay tahay tawarrugii inaad samaysay waxaana fiican fii bacdi alaxyaan wakhtiyada qaarkood in markaa sidaasoo kale haddii yacni qofka meeshu uu saamaxayso ama uu munfaridba u tukanayo inuu markaa saasoo kale sameeyo si uu sunnada ugu wada camal falo si uu sunnada ugu wada camal falo inuu marka waxay wakhtiyada qaar caynkaa sameeyo haalibkana sida kale sameeyo sida macruufkaynu samayno yani uu haalibka sameeyo laakiin fii bacdi alaxyaan yani inuu sameeyo addinkaa midigna inuu goglo ka bidixna markaa inuu kala dhex geliyo bawdada iyo saaqa inuu labadaa dhexdooda ka dusiyo labadaa dhexdooda inuu ka dusiyo sidaa ugu qabto yani markaa kii midigna goglan yahay ou sidaa usii jiifo yani taasina waa kayfiya markaa saxiixa oo uu leeyahay tawarug xadiidka laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan wa can waa'il ibni xujrin radia allaahu canhu waa'il waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi sallaytu maca anabiyi sala allahu alayh wasalama rasuulka la jidhkiisa ayaan la tukaday oo fa wadaca yadahu alyumna calaa yadihi alyusraa calaa sadrih oo fa wadaca waa dhigay nebigu sala allahu alayh wasalam yadahu alyumna gacantiisi midig calaa yadihi alyusraa gacantiisi bidix buu saaray calaa sadrihi laabtiisana markaa uu saarayo akhrajahu ibnu khusayma ibnu khusayma ayaa soo wariyey oo ku soo wariyey yacnii saxiixiisa xadiiskani waa xadiis saxiixa culammada saxiixisayna waxaa ka mid ah ibnu khusayma waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey fa wadaca yadahu alyumna calaa yadihi alyusraa calaa sadrih waxaa kaloo saxiixiyey mubaarak fuuri xaafidka laftiisu waxa uu ku tilmaamay fadxiga inuu xadiisku qawi yahay buu ishaaray laba siyood baanuu labadaba ku ishaaray qaamida wuxuu ku ishaaray caaduu leeyahay markaa xaafidku uu muqadimada hadyiga ku sheegay muqadimada fadxiga ee hadyi hadyu saari la yidhahda uu ku sheegay oo ah aahaarta iyo axaadiista aan soo deliishan doono ee aan keeni doonaa waxaan markaa waxa weeye aan iltizaamayaa inay noqdaan ama saxiix ama xasan sidaas aawoodee culammadu waxay ka qaataan xadiiska uu ku soo arooriyo fatxulbaariga oo uu ka aamuso ooaanu odhan xadiiskan dacfi baa ku jira iyo wax la mida inuu cinda alxaafidi xasan yahay xaafid ibnu xajar agtiisa inuu xasan yahay ayay markaa culammadu agtooda muqarar ka ah waa midda labaadee xadiiska markuu soo arooriyey fa wadaca yadahu alyumna calaa yadihi alyusraa calaa sadrih oo uu yihi riwaaye uu leeyahay bazaarna taxta sadrihi ayay sheegaysaa ayuu wuxuu keenayaa xadiis kale xadiiskaa kaloo odhanaya in waxa weeye sunnada salaadu ay tahay labada kaf in laysi saaro oo kafka kafka in la saaro bimacnaa gacanta kafkeeda midig gacanta bidix kafkeeda in la saaro xadiidkaa markuu keena ayuu odhanayaa laakiin xadiidkani isagu sanadkiisu waa daciif taana waxaa laga fahmaya axaadiistii hore maadaama aanu tadciifinin inuu leeyahay kuwa hore iyagu waa qawi sidaas aawoodee xaafid ibnu xajar fatxulbaariga xadiidka waa ku quweeyey waxaa kale oo xadiidka yacni quweeyey nawowi oo khulaasada iyo majmuuca labadaba ku ishaaray xadiisku inuu saxiixo sida uu ugu ishaarayna waxay tahay khulaasada xadiista wuxuu kala qaybiyaa laba qaybood oo wuxuu yidhahay axaadiista qawigaa baab baan u dhigayaa axaadiista daciifkaana baab gaaraan u dhigayaa oo baabun fii daciifihi buu odhanaya marka dambe marka wuxuu ku soo arooriyey qaybtii yacni markaysaga hore ee uu marka axaadiista qawigaa ku soo aroorin jiray sidaasuu khulaasada ugu ishaaray xadiisku inuu agtiisa saxiix ka yahay ama qawi ka yahay ama xasan ka yahay majmuucana waxa uu ugu ishaaray xadiidka waxa uu yidhi asxaabtayada ayaa deliishaday buu yidhi bimacnaa asxaabta shaaficiyo xadiidkan bay deliishadeen buu yidhi marka waxa weeye maadaama uu xukum ay ku saabsan tahay una yidhi asxaabtayada shaaficiye xadiidkan baa xujo uho ay deliishadeen waxa marka ay ku tusinaysaa xadiidku agtiisa inuu qawi ka yahay sheekhu lalbani laftiisu markaa xadiidka yacni markaa waa saxiixiyey oo sifatu salaadka muqadimada markaysaga dabcada daarulmacaarif ay markaa leedahay waxa uu ku soo naqlinayaa xadiidku shawaahid uu leeyahay dabeedna xadiidka markaysaga waa quweynaya xadiidka waa quweynaya shawaahidda xadiidka u soo aroorayna waxaa ka mid a xadiidka markaa uu soo wariyey bukhaari saxiixiisa can sahli bni sacdin annahu qaal kana annaasu yu'maruuna an yadaca arajulu yadahu lyumna calaa diraacihi lyusraa bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey dadku waxay ahaayeen buu idhi qaar la amro inuu ninku saaro gacantiisa midig inuu saaro dhudhunkiisa markaa bidix inuu saaro saasaa la amri jiray abuu xaasim oo xadiidka rawaadda soo warinaysa ka mida waxauu idhi laa aclamuhu ilaa ilaa yanmi daalika yacni markaa ma ogi buu idhi mooyaane inuu markaysagaa taa nisbaynayay oo nebiga u nisbaynayay mooyaane si kale kuma ogi buu idhi haddaan inta dambeba la raacin haddii la yidhaahdo saxaabadu ay tidhaahdo saasaa la amri jiray waxaa laga qaataa saaxibu sharci inuu amray oo nebigu sala allahu alayh wasalam u amro xukmu rafci bay yeelataa wuxuuse markaa usii raaciyey inuu nebiga u nisbaynayo unbaan markaa u malaynayaa saasunbaan markaa ku yacni saa mooye si kale kuma ogi markuu leeyahay yacni waxa uu doonayaa buu ihi xaafid ibnu xajar inuu ka intiqaalo yacni markaa waxa weeye min xukmi rafci oo uu sheegay ila rafci sariix buu doonayaa markaysa waxaan markaa inuu intiqaalo oo xadiisku marfuuc sariixa inuu yahay ee aanu markaa xukmu rafci keliya lahayn saasuu tilmaamaya waxaa kaloo markaa xadiidka shawaahiddiisa ka mid ah xadiiska waa'il ibni xujrin oo marfuuca oo nebiga sala allahu alayh wasalam uu ka warramayo siduu u tukan jiray oo waxau ihi qaama fakabbar wa rafaca yadayhi xataa xaadata udunayh uma wadaca yadahu lyumna calaa dahri kafihi alyusra waalrusqi wasaacidi ibnu khusaymah ayaa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskaasna waxa uu tilmaamayaa inuu nebigu sala allahu alayh wasalam gacantiisa midig uu markaa saaray kafkiisa bidix iyo markaa jalaqsataydiisa bidix iyo dhudhunkiisa bidix intaa inuu sidaas markaysa waxa nebigu u saaray sala allahu alayh wasalam bimacnaa gacantiibu wuxuu isu mariyey kafka iyo rusqiga iyo saacidka xadiiskaasna waa xadiis saxiixa yacni culammaduna markaa ay sheegeen inuu xadiisku saxiix yahay culamada saxiixisay waxaa ka mida ibnu khusayma waxaa ka mida ibnu xibbaan waxaa ka mida nawowi oo majmuuca iyo khulaasada labadaba ku saxiixiyo isnaad saxiixu ku soo arooray yidhi waxaa ka mida albani marka waxa weeye xadiiskani waa xadiis saxiixa waxyaalaha kale shawaahidda waa waxaa ka mid a axaadiista sheegaysa ina macaashira alanbiyaa'i umirna an nu'ahira suxuurana wa nucajila fitrana wa an numsika biaymaanina calaa shamaa'ilina fi asalaah rawaahu ibnu xibbaan marka xadiidkanna waxa uu sheegayaa in gacmaha midig gacmaha bidix lagu qabto ka la qabanaya waxa weeye waa bidixyada imsaak baanu tilmaamay oo qabdigii la micin ah insaa ambiyada la amray waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan waxaa kaloo saxiixiyey diyaa almaqdasi waxaa saxiixiyey suyuuti tanwiirulxawaaliga sida uu ka soo roraya saaxibu tawdiix waxaa kale oo saxiixiyey shucayb oo yidhi calaa sharti muslim buu xadiidku saxiix ku yahay marka waxa weeye sifatu salaadkana waa u noqon doontaan dabcada markaa daarulmacaarif muqadimada ayuu markaa sheekhulalbani sheegayaa xataa ziyaadada ah calaa sadrihi inay shawaahid leedahay ama xadiidka intuu inoo soo arooriyey haddii calaa sadrihi laga saaro muslim baa saxiixa ku soo wariyey laakiin wuxuu inoo yidhi akhrajahu ibnu khusayma ziyaadada ah calaa sadrih oo riwaayada muslim waxaan la socon calaa sadrihi laabta inuu saari jiray ama waxa weeye inuu markaa gacanta midig saari jiray gacanta bidix oo aan calaa sadrihi la soconuun muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka calaa sadrihina shawaahid badan bay caynkaa iyada u leedahay oo waxa weeye yani u shawaahida waxaa ka mid a mursal saxiixulisnaad oo daawus markaysa waxaan marka uu yidhi yani markaa in sadriga la saaro oo markaa tilmaamayo oo nebiga sala allahu alayh wasalam ka soo warinayo mursalku hadduu saxiixulisnaad yahayna fuqaha badani waaba deliishadaan oo almadaahibu ahalaasa marka shaafici laga tago waaba xujaystaan riwaayaadka imaam axmed mid ka mida marka lagu socdo yacni shaafici laftiisuna haddii dariiq kale oo markaysaga mawsuula ama musnada uu ka soo arooro waxa uu yahay xuja culammada marka kale qudhooduna waxay qabaan ee muxadisiintu in dariiqyo kale haddii la helo oo markaa saalix lilictibaar ah in markaa lagu quweynayo muxadisiintu xataa waa waafaqsan yihiin marka waxaa loo raajici doonaa sida markaa muxaqiquba inoogu ixaaleeyey sifatu salaadka sheikhulalbani dabacada markaysaga maktabat lmacaarif biriyaad dabacaadkii hore markaysaga yani maktabulislaami uu taabacay ziyaadadaas kuma jirto laakiin dabcada dambe markaysaga maktabatu almacaarif ay taabacday ayaa markaa loo raajicaya waxaa kaloo loo raajicaya mas'alada basdigeeda iyo balballaadhinteeda tuxfatu laxwadiga yacni mujalladka labaad safxadda saddex iyo toddobaatan ilaa afar iyo siddeetan raqamka xadiiska wuxuu noqonayaa laba boqol iyo laba iyo konton tirmidi halkaasna aad iyo aad buu ugu balballaadhinayaa mubaarak fuuri waxaanu radinayaa xanafiyada ee markaa ku tagtay inaan sadriga ama laabta la saaraynin ee taxta sura xundhuurta hoosteeda in la saarayo bayaaqi kitaabkiisa waxa uu ku soo arorinayaa sunan alkubraa waxa uu odhanayaa gacanta midig in gacanta bidix la saaro cala asadri min asunnati inay ka mid tahay baab noocaasa ayuu markaa guntanaya baab noocaasa ayuu guntanaya sunnada in sadriga la saarayana waa sida markaa isxaaq ibnu rahweyhiya ku tage shaaficiyada laftoodu qowlka waa ku dhow yihiin waana sida markaysa waxaan markaa u bayhaqi markaa ishaaraya inkastoo taxta sadri wakhtiyada qaarkood ay markaa sheegaan marka calaa kulli xaal yacni markaa xundhurta in la saaro ama xundhurta halka ka hoosaysa la saaro taasi waxa weya waa mukhaalifun lisunnati almuxammadiya sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam mid khilaafsan weeye waxay noqonaysaa marka waxaway mid sunnihii rasuulka khilaafsan aynay markaa tahay in la iska daayo oo marka waxa weeye la inkiro lagu inkiro cidda markaa samaynaysa waa in laabta la saaro weeye wakhtigan laabsaarka ay ku soo aroortay axaadiistu ay sheegaysaa waxay ku saabsan tahay waa wakhtiga qiyaamka ama istaagga qiraa'ada loo taagan yahay taas weeyaan amaa wakhtiga markaa ictidaalka ee rukuucda laga tooso ma la saarayaa gacmaha laabta ma la saarayaa oo qabdiga ma la samaynayaa mise lama samaynayo masalada noocaasa culammada mucaasiriinta agtooda khilaaf baa ku sugan khilaaf ayaa ku sugan oo culammada qaarkood ay yidhaahdeen sida waxa weeye istaagga kaleba loo saarayo ayaa kana loo saaraya sidaas iyada ay yidhaahdeen sida markaa culamada markaa xijaaziyiintu ay ku tageen sheekh ibnu baaz iyo ahlucilmiga la midka ah siday markaa ku tageen risaalena waa ka qoray masalada noocaasa uu sheikhulalbani ku radinayo ibnu baaz raxmat ullaahi calayhima culammada badankooduna arrinkaas waa khilaafsan yihiin oo waxay leeyihiin maye labada markaa qiyaam farqa udhexeeya oo qiyaamka ay ku soo aroortay ama istaagga ay ku soo aroortay qabdigu waa marka istaagga hore weeye ee qiraa'ada la akhrinayo ama istaagga ictidaalka isaga markaa waxa weeye wax qabdiya kuma soo aroorin saas aawadeed ayuu markaa tilmaamayaa saaxibu tawdiix in jamaahiirtu ay qabaan hay-addaas ama qaabkaas inuu ku gaar yahay istaagga hore oo keliya oo ictidaalku aanu la wadaagin sidaa jamaahiirtu inay qabaan buu saaxibu tawdiix alaxkaam uu ku tilmaamayaa kitaabkiisa waxaanu markaa yacni odhanayaa rukuucda dabadeed waxay yidhaahdeen shay caynkaa sheegaya kuma soo aroorin asal hadday leedahayna waa la soo naqlin lahaa walow dariiq keliyana ha laga soo naqliye dariiq keliyana ha laga soo naqliye qabdigaana marka axad salafka ka mida oo laga hayo rukuucda dabadeed inuu qabdi sameeyey ma jirta bay jamaahiirtu yidhaahdeen axad a'immada ka mid oo sameeyeyna lama haya ba ay yidhaahdeen saasuu ka soo naqlinaya wuxuu ka cabbiray sheikhulalbani laakiin mas'aladaa waa ku israafay oo waxa markaa uu ka dhigay in labada gacmood markaa la qabtaa oo gacanta midig gacanta bidix lagu qabtaa laabtana la saaro rukuucda dabadeed rukuucda dabadeed inay bidca dalaala a tahay bidca dalaala inay tahay ayuu markaa xisaabiyey oo ka soo qaaday marka mas'aladaa waa ku israafay marka horena wuxuu odhanayaa markaa saaxibu tawdiix qiyaamka ay ku soo aroortay axaadiistani labada qiyaam cidda kala farqinaysa daliil baa looga baahan yahay daliil ayaa looga baahan yahay culammaduna waxay sheegeen xikmooyinka looga jeeda inay ka mid tahay qabdigan laabta la saarayo inay tahay hay-adda markaysaga qofka khushuucaya ee wax weydiisanaya ee dullaysan qaabka uu isu taagoo kale inay tahay taasna waxaa habboon marka waxa weeye qofku inuu ku sifoobo salaadda markuu ku sugan yahay oo istaagga hore oo keliya kuma gaar aha xikmadaa haddii la eegana weliba waxay yidhahdeen khushuucda lafteedna waa u dhowaansha badan tahay ayay markaa yidhahdeen wuxuu ku gebagabeeyey markaa saaxibu tawdiix mas'aladu ijtihaadka waxa uga furan majaal baa uga furan oo boos baa uga bannaan waa mas'ala yacni ijtihaadiya inay tahay buu tilmaamaya sidaas aawadeed ayaa imaam axmed waxa uu ku tegey in la kala dooransiinayo markaa ficilka uu sidaas samaynayo oo qabdiga samaynayo rukuucda dabadeed iyo in marka waxa weeye aanu samaynayn iska irsaalinayo inuu mukhayar yahay oo tuu doona samayn karo ayuu imaam axmedna ku tegey takhyiirkaasna wuxuu u noqonayaa ruuxa markaysa waxa ijtihaadkiisa iyo fahamkiisa ayuu u noqonaya yacni sidaas iyadaa ayuu markaa ku tilmaama mas'alada markaa sheekhulalbani waxa uu kaga warramay sifatu salaadka waa kaga hadlay oo hadalka marka uu sheegayo ee uu ishaaraya hadalkaas halkaasu ku sheegay tuwayjarina risaale uu ku radiyey waa kaga hadlay wakadalik marka waxa silsilatu axaadiis saxiixa mujalladka shanaadna waa kaga hadlay mas'alada noocaas ah waxaanuu yidhi istidlaalka la daliishanayo fi lqiyaami waxaa jirta riwaayaad kaloo caddaynaysa in qiyaamka markaa sidaa la samayn jiray qiyaamka hore tahay ama haddii la yidhahdo cumuumkaan daliishanayaa waxaa ku soo aroortay riwaayo kale oo fi salaati sheegaysa fi salaati riwaayo kale oo sheegaysa baa soo aroortay ma waa la odhanayaa yacni markaa wakhti kasta oo salaada ka mida oo aan markaa yacni kayfiyad gacmaha la odhanayaa aynay ku sugnaanin ma waxaa la odhanayaa cumuumkan u daliishanaya maadaama fi salaati riwaayo kale oo sheegaysa ay jirto xadiis kale oo tilmaamaya qabdiga fi salaati oo uu ka mid yahay xadiiskii ay had yeer aynu sheegaynay umirna an nuakhira suxuurana wa nucajila fitrana wa an numsika biaymaanina cala shamaa'ilina fi salaa fi lqiyaam xataa lama odhan marka waxa weeye axaadiis kaloo la macnaana waa jiraan oo iyaguna fi salaati sidaa u tilmaamay haddii sidaas la yidhahdo waxaa ka dhalan karta buuli in la yidhaahdo kayfiyadaha ama wakhtiyada aan qaab gacmaha la odhanaya aynay sugnaanin in qabdi la sameeyay noqonaysaa waxaanan filayaa ashiiradiisa qaarna mas'aladaa waa kaga hadloo si ka waasaxsan sida uu kaga hadlay markaa silsilatu axaadiis saxiixa si ka ballaaran buu kaga hadlay oo waxa markaa waa ashiradiisa aan filayaa inuu ku odhan jiray waxaa ka laasimaysa calaa qaacidatikum haddii lagu socdo in la yidhaahdo fadhiga labada sujuudood u dhexeeyana qabdi baa la samaynaya sababtu waxay tahay fadhiga yacnii la fadhiisanayo ee atixiyaadada loo fadhiisanayo gacmaha in bawdiyaha la saaro waa soo aroorto waa sugan tahay amaa fadhiga u dhexeeya labada sujuudood kayfiyad gacmaha la odhanayo sunnada ku soo aroortay ma jirto maadaama kayfiyad markaa axaadiista ku soo aroorto ku sugani ayna jirin haddii aad tidhaahdaan marka waxa weeye sidaa u lahaydeen qiyaamka cumuumkiisaan deliishanaya fil qiyaami al baa la geliyo sidaasaan u deliishanaya dee fi salaati ama fii salaatina cumuumkeedaa la deliishanaya inaad tidhahdaan baa ka laasimayso aad tidhahdaan fadhiga labada sujuudood u dhexeeyana qabdi baan samaynaya markaan ka soo tooso waa inaan halka qabta yacni mulsam waxa idinku ah alfaaddaad deliishanaysaan yacni taa la midka ay saasay u soo aroortay tii waadixinaysee qaydaysayna waa ka tagteen haddaad tidhahdaan riwaayo qiyaamka ku qaydaysaa soo aroortay waxaa laydinku jawaabayaa fil qiyaamaba riwaayo ku qaydaysa qiyaamka hore ayaa soo aroortay waxalla waxaa ka tidhahdaanna ma jirto marka mas'alada noocan oo kale ah jarayaanu camali lmuslimiin yacni salafan wa khalafan ayaa markaysa waxaa ku filan oo sidaa waxa weeye markaa yacni fadhiga labada sujuudood u dhexeeyaba muslimiinta markaa camalkaa lagala kulmay ee weligoodba ay samaynayeen ee marka waxa weeye iyaguna markaa boodyaha saarayeen markaa labada gacmood yacni markaa sidaynu u samaynayno oo aan loo khilaafaynin ayaa waxa weeye tanna jarayaanu camali lmuslimiin markaysaga loogu dareerayaa oo jamaahiirta muslimiintu waxa ay sameeyaan yacni markaa xaaladda noocaasa irsaal bay sameeyaan irsaal ayay sameeyaan yacni markaa qadar aan badnayn oo waxa weeye muslimiinta ka mida mooyaane oo culammada mucaasiriinta fatwadooda cuskatay mooyaane yacni waxa weeye waxay sameeyaan irsaal bay sameeyaan bacda markaysa waxan marka alrafci min alrukuuc maadaama sidaas yada ay sameeyaan yacni farqi kuma sugna oo sida mas'alada markaysaga fadhiga labada sujuudood u dhexeeyaba marka aynu qabsanayno camalka muslimiinta ayaan markaa mas'alada markaa ku saabsan ictidaalkana yacni aynu qabsanayno camalka muslimiinta gacmaha siday ka yeeleen wakhtigaas marka maadaama ay caynkaas yadaa tahay sunno yacni markaa sugan maadaama aan loo haynin oo waxa weeye marka kale camalka muslimiinta la cuskanayaa waxaanay markaa tahay waxa weeye inaan markaa qabdi la samaynaynin bacda arafci min alrukuuc oo wakhtiga ictidaalka ah laakiin la samaynayo irsaal gacmaha markaa la sii daayo marka calaa kulli xaal masalada markaysa waxaan marka uu sheekhu alalbani ka hadlayo iyo ixtijaajkiisa khulaasadiisu yani saas yadaabay ahayd ashradiisa qaarkoodna si faahfaahsan ayuu mas'alada noocaasa uga warramayey ou markaa kaga hadlayey ama riwaayaadka sheegaysa oo tilmaamaysa xataa yacuuda kullu cadmin ilaa mawdicih yani waxa weeye cadmiga waxaa laga tilmaamaya looga jeedaa riwaayaadka qaarkood baa soo arooroo sheegaya kullu faqaarin yani ilaa mawdicih yani markaa yani cadmiga waxaa looga jeedaa waa lafihii dhabarka yani lafaha dhabarku markaa ilaahay kala toosayaan baa laga tilmaamaya ee loogama jeedo yani markaa laf kastaaba halkeedii ilaahay ku noqoto oo markaa gacmuhu qabdi bay ku sugnaayeen qabla rukuuc markaa qabdigay ku sugnaayeen bay ku noqonayaan markaa sidaas iyadaa lagama tilmaamayo marka calaa kulli xaal mas'aladan mas'alo ahlucilmigii hore markaysaga ay ka warrameen oo marka ay sunneeyeen yacni markaa sidaas iyada ah ayayna markaa u ahayn masalada qabdiga ee waxa weeye yacni markaa rukuucda dabadeeda in markaa qabdi la sameeyo sidaas iyadaa yacni markaa ayaynay ahayn mas'alo marka ay sameeyeen oo marka waxa weeye camalkii muslimiintu ku dareeray aynay ahayn culammaduna markaysa waxaan markaa mid ay ka warrameen oo hore ay uga hadleen aynay ahayn ee culammada mucaasiriinta qaarkood ijtihaadkooda masale ugu muuqatay yacni markaa waa inay markaa waa miday tahay weeye waa miday markaa tahay yacni weeyaan sidaas aawoodee aswabul markaa qowleyn labada qowl waxa sawaabnimo badan ee labada imaam ay kala yidhaahdeen yacni qowlka ku saabsan yacni bacda arafci min alrukuuc in irsaal la samaynayo aan qabdi la samaynaynin yacni in irsaal la samaynayo gacmaha la sii daynayo aan wax qabdi la yidhaahdo aan la samaynaynin yacni hadalka marka waxa weye imaam axmed ibnu xambal laga soo naqliyey oo ku saabsan hadduu doono irsaal buu samaynaya hadduu doona qabdi buu samaynaya waxa weeye ma sheegayo in yacni marka waxa weeye ay sunno tahay qabdigu wakhtigaas ma tilmaamayo ee haayada waxa uu tilmaamayaa waxay tahay bimacnaa sunno wakhtiga ay iga caddaaday ma jiro marka kayfiyaddii la sameeyaaba bannaan mid waliba waa mubaax sidaas iyada ah ayaa markaa looga jeedaa marka kaasi waa ra'yun aakhar yacni oo ma aha ra'yigii markaysa waxaan markaa yacni culammada yidhi qabdi baa la samaynaya mid waafaqsan yacni ma aha marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'aladaas intaas ay ishaarada ah ama tilmaanta ah baan ku dhaafayaa marka ahlu cilmigu yacni rasaa'ilka ay ka qoreen iyo waxyaalaha ay ka yidhaahdeenna halkeeda ugu raajac yacni qof walibana markaysaga wixii markaa sawaab u muuqda ee uu ku qanco ayuu ku camal falayaa in marka waxa weeye laysku tacniyo ama laysku marka waxa weeye dhibaateeyana ma aha oo hadduu qof sidaa ku qanci waayo ou yidhaahdo markaa sida ibnu baaz ku tegayba ila raajaxsan yacni markaysa waxa ma aha mid waxa weeye yacni markaa yacni la la dhibaataynayo ama la bidcaynayo ama wax la mida markaysaga ma aha yacni sida kale markaysaga hadduu qofku kucan ku qancana waa saasi la-ag oo mid waxa weeye la odhanayo yacni ilaaba ilaa yacni markaa culamo markaa doora sidan ku tagta ee markaa sidan waafaq yacni markaa la odhanayo mucaasiriinta ka mid ah oo lagu ilzaaminayo markaysaga ma aha wallahu aclam waxaa kaloo xusid mudan gacmaha waa la qabdinayaa baa la yidhi riwaayaadka qaarkood qabdi bay sheegayaan iyo imsaak qaarna waxay sheegayaan wadci maxay kala yihiin mawdicase markaysaga gacanta midig la saaraya waa xaggee xadiidka marka waxa weeye waxa uu sheegayaa waa'il fawadaca yadahu lyumna calaa yadihi lyusraa gacantii midig buu gacantii bidix saaray laakiin ma kafkuu kafka saaraya ma diraacuu diraaca saaraya taas ma sii kala tilmaamin xadiidka kale waxa weeye nebigu sala allahu alayhi wasalam kaana yadacu alyumna calaa dahri kafyi alyusra waalrusqi wasaacidi waxa uu tilmaamayaa oo uu caddaynayaa in waxa weeye gacanta markaa in la saarayo kafka jalaqsatayda iyo dhudhunka intaba in la saarayo intaba in la saarayo weliba daahirkeedu waxa weeye dhudhunkao dhan in la saarayo yacni ayaa daahirka riwaayadu tahay riwaayaad kale ama axaadiis kaloo soo aroortay oo sheegaysa in waxa weeye ilaah kala barhka la saarayo yacni dhudhunka kala barhkiisa la saarayo waa jiraan riwaayaad kaloo sheegaya in diraaca diraaca la saarayo labada dhudhun laysi saarayaana waa jiraan riwaayaad kaleoo sheegaya marka waxa weye jalaqsatayda meel ku dhow in la saarayaana waa jiraan marka waxa weeye calaa kulli xaal taas waxaa lagu xambaarayaa inay markaa tahay ikhtilaafu tanawuc oo tuu qofku markaysaga u saaraaba hadduu markaa dhudhunkoo markaa uu saaro uu wada saaro oo waxa weeye aanu gaadhin yacni markaa mirfaqa un aanu gaadhin ee waxa weeye suxulka unuu ka sokeeyo inaan wax shidiya ku sugnayn hadduu waxa weeye markaa jalaqsatayda agteeda markaa u qabtana inaan wax shidiya ku sugnayn hadduu waxa weeye markaa diraaca bartankiisa markaa u qabtana oo diraaca kala badhana inaan wax shidiya ku sugnayn amaa dadka qaarkood sida ay sameeyaan oo ah markaysagaa suxulka inay soo qabtaan ama markaysagaa inay cududda soo qabtaan ta noocaasa markaysaga wax daliila uma arag yacni in marka waxa weye cududda lasoo qabsado oo gacanta sidaa loogu soo qabto ama waxa weeye suxulka lasoo qabsado oo waxa weeye gacanta sidaa loogu soo qabto taas wax daliila yacni uma arag waxaanan u filayaa inay tahay mukhaalifun lisunna sunnaha markaysaga waxaa nebiga sala allahu aleyh wasalam mid khilaafsan inay tahay ayaan markaysaga u filaya marka waxa weeye calaa kulli xaal masaladaa ku saabsan yacni markaa qabdiga yacni intaas baynu ku dhaafaynaa axaadiista markaa sadriga in la saarayo khilaafsan ee sheegaysa xundhurta in la saarayo ama xundhurta hoosteedana waxba kama asixin dhammaanteed waa daciif sidaas aawoodee waa mukhaalifun lisunnati almuxamadiya in waxa weeye xundhurta la saaro ama xundhurta halka ka hoosaysa la saaro ama caloosha la saaro tan noocaasi sunnihii rasuulka sala allahu aleyh wasalam waa khilaafsan tahay amaa hadalka imaam axmed laga soo wariyey ee uu yidhi waxa weeye hadduu xundhurta saaro iyo hadduu marka waxa weeye markaa sadriga hoostiisa saaro iyo hadduu sadriga saaro kullu dalika waasic yacni marka kuwa intaa dhammaantood agteeda waasic bay tahay taasi waxay tilmaamaysaa inaan imaam axmed wakhtiga uu hadalkaa yidhi inaan agtiisa wax ka sugnaaday mawdica la saaraya oo cayimaya oo agtiisa ka sugnaaday wakhtigaas inaynay jirin bay tilmaamaysaa inaynay jirin ayay tilmaamaysaa ogaalka aanu ogeyn oo isagoo aanu markaa yacni garan yacni waxa weeye sadrigu inuu sunno yahay in la saaraana waxa weeye hadday culamo kale ay garteen iyo a'imo kale yacni markaysaga miday naqdinaysa ma aha waayo waxaa la yidhaha man calima xujatun calaa man lam yaclam ka markaa waxa weeye shay ogaadaa xujo waxa uu ku yahay kaan ogaan ayuu markaa xujo ku yahay marka sidaas aawadeed xujadii sugnaatay in markaa loo khilaafo imaam axmed baan arag yacni marka waxa weeye ma aha yacni mid loo khilaafi karo markaysaga ma aha sidaas aawadeed baa marka imaamu shaafici waxau ihi ajmaca almuslimuuna cala ana man istabaanat lahu sunnatu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqawli axad yacni muslimiintu waxay ku ijmaaceen kay sunno rasuul u caddaato inaynay xalaal u ahayn qowl qof kale inuu uga tago inaynay u bannaanayno xalaal u ahayn sidaasay muslimiintu ku ijmaacsan inay isku waafaqsan yihiin ayaa marka imaamu shaafici raxmat ullahi calayhi uu yidhi haddaba waxaa jira haddaynu masalada hore ku yaro noqonno wadci iyo qabdi wadcigu waxa uu yahay in la dul saaro shanta farood boo la dul saaraya waa wadci qabdiguna wuxuu yahay inaan faraha waxba la dul saarine sidaa loo qabto ama sidaa loo qabto yacni sidaa in loo qabto ama sidaa loo qabto sheekhul albani waxau yihi raxmatullaahi calayhi labadaa kayfiyaba waa sugan yihiin oo waa sunne amaa sida dadka qaarkood ay yidhaahdaan laba faroodna inay qabdi ku sameeyaan saddex faroodna inay wadci ka dhigaan oo ay dul saaraan fuqahada qaarkood oo xanafiyada ka midna ay istixbaabeen si labada kayfiyadood loo jamciyo waxay yidhahdeen axaadiistii qabdiga ku soo aroortay iyo kuwii wadciga ku soo arooray baanu doonaynaa inaanu kulmino markaa si loo kulmiyo saddex faroodna wadci baad ku samaynaysaa waad duldhigaysaa laba faroodna qabdi baad ku samaynaysaa oo suulkii faryaradana qabdi baad ku samaynaysaa marka kayfiyada noocaasa oo ah saddexa faroodna in la dul saarayo ama laba faroodna in la dul saarayo inta kalena lagu qabanayo ta noocaasi waxa weeye waa mukhaalifun lisunna sunnaha nebiga sala allahu alayh wasalam waa khilaafsan tahay ama waa inuu qabdi wada sameeyaa oo afar faroodna uu gees mariyaa suulkana gees mariyaa ama waa inuu faraha wada dul saaraa marka masalada noocaasna markaysa waxaa sheikhu waa baraarujiyey xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatan wa can cubaadata bni saamiti radia allaahu canhu cubaada waxaa laga soo wariyey ilahay raalliha ka noqdee qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yihi laa salaata liman lam yaqra biummi lqur'aan laa salaata wax salaad la yidhaahdaa uma sugnaanin liman lam yaqra' kii aan akhriyin biummi lqur'aani qur'aanka asalkiisa bimacnaa faatixada ah kaan akhriyin wax salaada ma leh muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin libni xibbaan riwaayo ibnu xibbaan u sugnaatay iyo wa daara qudniyi daara qudni u sugnaatay laa tujzi'u salaatun salaadi gudi mayso salaadaasoo laa yuqra'u fiiha aan lagu akhriyaynin bifaatixati alkitaab qur'aanka faatixadiisii aan lagu akriyayn salaadaasi markaa gudi mayso aan faatixada kitaabka lagu akriyin bimacnaa faatixadii qur'aanka aan lagu akriyin wa fii ukhraa wa fii riwaayatin ukhraa riwaayo kale waxaa ku sugnaatay oo liaxmeda wa abi daawuuda watirmidiyi wabni xibbaan riwaayo kale oo markaa imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu xibbaan soo wariye lacallakum taqra'uuna khalfa imaamikum waxaa laga yaabaa buu yidhi inaa imaamkiinna dabadii aa marka akhridaan wax akhridaan baa laga yaabaa qulnaa nacam waxay yidhahdeen haa waa akhrina qaala laa tafcaluu ila bifaatixati alkitaab qur'aanka faatixadiisa mooyaane wax kale ha samaynina oo wax kala akridaan yaynay jirin fa innahu laa salaata liman lam yaqra' biha sababtu waxay tahay wax salaadii uma sugnaanin ciddaan markaa faatixada akhriyin faatixada ciddaan akhriyin salaad ma laha xadiiska hore waa markaa bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiska riwaayada hore laa tujzi'u salaatun laa yuqra'u fiiha bifaatixati alkitaab waa xadiis saxiixa waxaa saxiixiyey daara qudni waxaa saxiixiyey ibnu khusayma ibnu xibbaan saxiixiisa ku soo arooriyey inkastoo cillo u sheegay wax cillo laga fahmayo uu sheegay ibnu qataan baa saxiixiyey nawowi baa majmuuca iyo khulaasada labadaba ku saxiixiyey acdumi ayaa saxiixiyey sanadkiisa shucayb ayaa sanadkiisa saxiixiyey albaani ayaa sifatu salaadka ku quweeyey inkastuu ku cileeyey irwaaga marka calaa kulli xaal cillo muctabara xadiidkaasi ma laha waa xadiis saxiixa riwaayada labaad oo sheegaysa lacallakum taqra'uuna khalfa imaamikum iyaduna waa saxiix waxaa saxiixiyey bukhaari juz-ulqira'a ayuu ku saxiixiyey culamo badan baana ka soo raray wa qaala saxiixun bay ka soo rareen inkastoo wa qaala saxiixun ereyga aanan ka helin juz-ulqira'a marka waxaa laga yaabaa nusakhu inay iskhilaafsanaayeen waxaa kaloo quweeyey tirmidi ayaa taxsiiniyey daara qudni ayaa taxsiiniyey xaakim ayaa wuxu uhi isnaaduhu mustaqiim ibnu xibbaan ayaa saxiixiyey bakawi ayaa taxsiiniyey bayhaqi ayaa saxiixiyey ibnu khusayma ayaa saxiixiyey xaafid ibnu xajar ayaa wuxuu talkhiiska ku yidhi isnaaduhu xasan shawaahid inuu leeyahayna waa tilmaamay ibnu cabdilbar ayaa saxiixiyey khaaabi ayaa wuxuu ihi isnaaduhu jayidun laa matacna fiih waxaa saxiixiyey axmed maxamed shaakir tacliiqa uu sunanka ku leeyahay ayuu ku saxiixiyey weliba shawaahid badanna waa leeyahay siduu xaafid ibnu xajar baa tilmaamay oo waxaa laga soo wariyey xadiiska min xadiisi anas isagoo marfuuca iyo min xadiisi cibaadat ibni saamit iyo min xadiisi abi hurayra iyo min xadiisi can rajuli min asxaabi nabiy sala allahu aleyh wasalam dariiqyadaasina weliba markiisa wax markaa waxay yihiin durqyada qaarkood waa qawi qaarkoodna dacfiga kusani waa dacfi markaa yar weeye marka xadiisku calaa kulli xaal waa xadiis qawi ah dariiqyada qaarkood ayaa sanadkooda culammadu ay ku weeyeen ahlucilmiga qaarkood imaam axmed oo kale wuxuu ka soo wariyey can rajuli min asxaabi nabiy sala allahu aleyh wasalam marka waadici wuu saxiixinaya haysamina wuxuu odhanayaa rijaalu rijaalu saxiix bayhaqina wuxuu odhanaya waa jayid abu yaclaana anas buu ka soo wariyey marka waxa weeye isagana waadici waa taxsiiniyey
waxa uu xadiisku tilmaamayaa in faatixada haddaan la akhriyin salaadii aynay asaxayn xadiiska horena waa laga daliishanaya sida looga daliishanaya waxay tahay laa salaata liman lam yaqra' biummi alqur'aan wax salaada ma laha baa layihi nafyiga salaada la nafinaya waxaa la isweydiiyey masixada la nafinaya mise kamaalkaa la nafinaya xanafiyadu waxay dhahaan kamaalkaa la nafinaya bimacnaa laa salaatan laa salaata kaamila yacni markaa salaadii markaysaga may ahaanin yacni markaysaga mid kaamila ay kaamilatun mid kaamila markaysaga may ahaanin oo dhammaystiran haddaan faatixa la akriyo marka waxa weeye kamaalkii baa la nafiyey salaaddu way asaxaysaa bay yidhahdeen laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhahdeen sixadaa la nafinaya siday u yidhahdeen sixada loo nafinayaana waxa weeye yacni salaada daatadeedii haddii la yahay lama nafiyin ee waxa la nafiyey waa shay majaaso ama waa sixada ama waa kamaalka waxa waajiba markaysaga labada majaaz ka u dhowaanshaha badan xaqiiqada in la qaato waxaysuma istaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal yacni saaxibu almaraaqi waxau odhanayaa goorta waxa weeye yani xaqiiqadu ay mustaxiil noqoto waxaa loo guuraa macnaha majaaziga ah haddii macnaha majaaziga uu badan yaho dhowr macne uu jiraan oo majaaz ahi macnaha majaazkaee xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan baa loo intiqaalaayoo loo guuraa waxaysumastaxaala alaslu asalka waxaa looga jeeda asalka kalaamka waa xaqiiqada marka xaqiiqadu goortay mustaxiil noqoto aynay suurtoobi karin majaaskaa loo intiqaalaya loo guraya haddii majaasku uu badan yahay oo dhowr majaas jiraanna oo arrinkaasu leeyahay dhowr majaasna majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan baa loo intiqaalaya loo guuraya qaacidada noocaasna ahlucilmigu waa ishaareen jamaahiirta usuuliyiintuna waa isla ogol yihiin ibnu kasiirna waxa uu ku ishaaraya kitaabkiisa marka uu tanbiiha ku sharxay ee la yidhahdo irshaad alfaqiih ila adilati tanbiih ayuu ku ishaaraya oo waxau odhanayaa markuu sheego xadiidka laa salaata liman lam yaqra biumi alqur'aan waxau odhanaya wahada daliilu cala tacayuni qira'ati alfatixa wadalika liana almansuura fi lusuuli ana hadihi asiiqata ida waradat can alshaarici fainaha tuxmalu cala nafyi sixa liannahu aqrabu ila alxaqiiqati la cala nafyi alkamaal sidaas iyada abuu marka irshaadkiisa yani uu ku sheegay ibnu kasiir raxmat ullaahi calayh waxaaba se sii waadixisay oo murankaba ka sii saaraysa riwaayaadka markaa sheegaya laa tujzi'u salaat laa yuqra'u fiiha bifaatixati alkitaab salaadaan faatixatulkitaab lagu akhriyin yacni waxa weeye ma gudayso salaadaan markaa faatixatulkitaab lagu akhriyin markaysagaa ma gudayso taas iyadaaba markaysaga waxa sii waadixinaysa riwaayaadka kale aynu sheegayna ee ku saabsan yacni anas iyo ay soo wariyeen yacni abu hurayre iyo rajul marka asxaabta rasuulka ka mida iyo aynu culamada qaarkood inay quweeyena sheegaynay yani riwaayada dambey waafaqsan yihiin lacalakum taqra'uuna khalfa imaamikum qaaluu nacam qulnaa nacam qaala laa tafcaluu ila bifaatixati alkitaab fainahu laa salaata liman lam yaqra' biha yani riwaayaad markaa sidaas yadaa waafaqsan iyo duruq waafaqsan weeye marka waa saxiix calaa kulli xaal labada riwaayaba marka inaynay gudaynin waxay sariix ku tahay oo daahir ku tahay in waxa weeye salaadu aynay ansaxaynin haddaan faatixa la akhriyin xukumkaasina caam buu ku yahay imaamka iyo ma'muumka ka dadka tujinaya ka ma'muumkee ku xidhan ka waxaweye munfaridkee gaarka u tukanaya intaba caam buu ku yahay midnaba kuma gaar aha midnaba kuma gaar aha masaa'isha ahlucilmigu ka warramaana waxaa ka mid a ruuxa marka waxa weeye markaa ma'muumka ah ee markaa imaam ku xidhan isaga markaa faatixadii imaamku ma ka xambaaraya mise kama xambaarayo madaahibtu way isku khilaafsan yihin saddex qowl baana ku sugan qowl odhanaya faatixada mar walba waa akhrinayaa ma'muumku salaadu jahriye ha ahaato sirriye ha ahaato farqi ma kala laha iyo qowl odhanaya maya salaaddu hadday jahriye tahay akhrin maayo laakiin hadday sirriye tahay oo qiraa'ada imaamku hoos u akhrinayo wuu akhrinayaa ma'muumku iyo qowl odhanaya maya marnaba akhrin maayo laa fi siriya walaa fi ljahriya saddexdaa qowl baa ku sugan oo ahlucilmigu ay ka qabaan madaahibtuna ay isugu khilaafeen madaahibtuna ay isugu khilaafeen marka waxa weeye saddexdaa ra'yi ay ahlucilmigu ka qabaan waxa ugu sawaabnimo badan oo qawi ah oo sawaab ah qowlka odhanaya mar walba waa akhrinaya hadday salaaddu markaa sirriye tahay iyo hadday jahriye tahay mar layba ma'muumku waa akhrinayaa markaa faatixada oo marnaba ka tegi maayo waxaa jirta axaadiis culammada qaarkood ay ka deliishadeen inaan ruuxa markaa ma'muumka ah ee imaamka ku xidhani isagu qiraa'o aynay saarayn ee imaamku uu ka xambaarayo ama akhrinta imaamku inay markaa akhrinu tahay man kaana lahu imaamun fa qiraa'atu alimaami lahu qiraa'ah waxaa kaloo jira axaadiis kale oo tilmaamaysa inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wa idaa qara'a fa ansituu hadduu imaamku akhriyo aamusa oo dheg raariciya waxaa kale oo jirta yacni axaadiis sheegaysa iyaguna macnahaasoo kale tilmaamayso nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi maa lii unaasacu lqur'aana maxaa qur'aanka markaysagaa laygula markaa yacni layla jiidjiidanaya ama laygu markaa layga markaa tashwiishinaya markaa dabadeedna xadiiskaasi waxa uu tilmaamayaa dadkii intaa dabadeed yacni markaa qiraa'adii imaamka waxa uu la jahro inay markaa qiraa'o sameeyaan way ka reebtoomeen faintaha annaasu cani alqiraa'ati fiima jahara alimaamu marka adigu calaa kulli xaal axaadiistaasi loo kulmiyo baa ahlucilmigu ay isugu khilaafeen a'immada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaannu ku kulminaynaa axaadiistaasna hadduu qofku ma'muum yahay oo imaam ku xidhan yahay ayaannu ku xambaaraynaa oo isaga waxa weeye qiraa'adii imaamka ka xambaaraya axaadiista kalena waxay caam ku tahay haddii aanu ma'muum ahayn markaa salaaddii sirriyada ahayd iyo tii jahariyada ahayd midnaba markaa faatixa ma akhrinayo iyo kayrkee toonna ayay yidhaahdeen qowlka labaad wuxuu leeyahay maya salaadda markaysagaa jahriya iyo sirriyay u qaybsantaa ee tii jahriyada ahayd baa lagu xambaarayaa waana markaysagaa riwaayada faintaha annaasu cani alqiraa'ati fiima jahara alimaamu waa sida riwaayadaasi markaysagaa ay sheegayso sidaas aawadeed waxaa lagu xambaarayaa xaaladda marka waxa weeye jahriyada ayaa lagu xambaarayaa laakiin sirriyada ma'muumku waa akhrinaya qowlka kale ee saddexaad waa in la yidhaahdo axaadiistaasi waa axaadiis markaa dicaafay u badan tahay haddiiba se ay sugnaato dilaaladeedu sariix kuma aha inaanu faatixa akhriyayn markaa kuma cadda sidaas aawadeed maadaama markaysaga axaadiistaasi dacfina ku sugan yahay yacni dilaaladeeduna aynay sariix ahayn axaadiista kale ka soo horjeedaana marka ay tahay axaadiis markaa saxiixa oo sariixa oo mas'alada ku cad bal ee culamada qaarkood ay yidhahdeen waa mutawaatir oo imaamu albukhaari yacni risaaladiisa markaa ku saabsan juz lqira'a yacni la yidhaahdo waxa uu ku sheegayaa oo u odhanayaa tawaatara can inabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga waxaa ka tawaaturay inuu marka uu yidhi laa salaata liman lam yaqra' biummi alqur'aan ama biummi alkitaab wuxuu ku tilmaamayaa inay mutawaatir tahay marka axaadiis qadciyo xaddu tawaatur gaadhay oo maqaamka ku soo aroortay sariixna ku ah mas'alada oo ku tusinaysa markaa inaanu salaadi ka asaxaynin ruuxii markaa aan akhriyin faatixo marka maadaama ay sidaas iyadaa tahay waxa ay noqonaysaa in waxa weeye faatixada marlayba la akhriyo ma'muum ha ahaada ama imaam ha ahaada ama munfarid ha ahaadee marnaba inaanu faatixada ka tegin oo ruuxu faatixada akhriyo ayaa markaa ka dhalanaysa yacni istisne markaysagaa laga istisnoonayo oo markaa wax laga reebayo oo markaa ma'muumka laga saarayo amaba laga saarayo salaada jaariyada wax daliila mas'alada noocaasi markaysagaa ma laha yacni mas'alada masbuuqa oo keliya ayaa laga reebaya mas'alada masbuuquna waxay tahay waa ruuxii marka haddii salaadii yacni lagala hormaray oo dabeedna uu rukuucda ku soo gaadho rukuucda markuu kaga xidho faatixadii waa ka dhacaysaa ragcaddaana waa tirsanaya axaadiis ku soo aroortayna waa jirtaayoo nebiga sala allahu alayhi wasalam laga warinayo yacni jamaahiirta culammaduna salafan wa khalafan sidaas iyadaa bay ku tageen oo rukuucda hadduu markaa masbuuq yahay oo rukuucda ka soo gaadho oo rukuucda kaga xidho inuu markaa tirsanayo ragcaddaas yacni ayay markaa jamaahiiru ahlicilmi ku tageen salafan wa khalafan waana sida markaysaga ay qabaan almadaahib alarbaca madaahibta afartii waa siday markaa qabaan ra'yi markaysaga waxaan markaa yacni culamo yari qabaan yacni ayaa mashaad ah ayaa waxa marka uu leeyahay maye markaysaga xaaladaana laga reebi maayo waana sida markaysaga imaamu albukhaari iyo markaysaga ay ku tageen yacni markaa weeye oo ay yidhahdeen xaaladaana lagama istisnoonayo yacni shawkani laftiisuna kitaabkiisa naylu awtaarka waa siduu ku maray inkastoo kutubtiisa qaarkooda marka uu sidaa ku khilaafay oo uu shawkani mas'alada ka leeyahay laba ra'yi mas'alada masbuuqa ayaa rukuucda ka soo gaadhay salaada oo kaga xidhay ma tirsanayaa ragcaddaas mise tirsan maayo shawkani waxa uu ka leeyahay laba qowl buu ka leeyahay qowl waa sida markaa naylu awtaarka uu ku sheegay qowlka kalena waa sida markaysagaa fatxu rabbaaniga iyo markaysagaa uu ku sheegay cawnulmacbuudkuna uu ka soo rorayo naqli dheer oo mas'alada markaa ku saabsan oo uu ku nuxnuxsanayo inuu ragcaddaas markaysagaa tirsanayo rukuucda uu ka soo gaadhay sawaabkuna waxay tahay waa qowlka odhanaya ragcaddaa rukuucda laga soo gaadhay ee ninkii masbuuqa ah ee salaada lagala hormaray uu ka soo gaadhay waa tirsanayaa qowlkaas baa markaysagaa raajixa oo markaa qawi ah waxaana u daliila axaadiista qaarkood oo tilmaamaysa rukuucda haddii laga soo gaadho markaysagaa in la tirsanayo oo nebiga sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi idaa wajadtum alimaama saajidan aw raakican farkacuu aw qaa'iman faquumuu walaa tactaduu bisujuudi idaa lam tudrikuu birakca yacni nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi haddaa markaa yacni haleeshaan ama markaa eheshaan imaamka markaa oo saajida oo sujuudsan haddaad sidaa ku ogaataan ama xaaluu sujuudsan yahay aa markaa yacni kula kulantaan ama xaaluu rukuucsan yahay aad la kulantaan rukuuca oo markaa waxa weeye la sujuuda oo la hadduu taagan yahay ina isla taaga laakiin sujuudda markaa ha tirsanina haddaydaan markaa ragcadda soo gaadhin ragcadda soo gaadhin waxaa looga jeedaa rukuucda ayaa laga tilmaamaya yacni isxaaq ibnu mansuur baa markaa soo wariyey yacni xadiiskaasna yacni waxa weeye sheikhulalbani waxa uu yihi isnaadkiisu waa saxiix rijaalkiisuna waa rijaalu shaykhayn sidaas iyada ah ayaa markaa sheikhulalbani uu ku yihi silsilatu axaadiisihi alsaxiixa yacni markaa mujalladka markaa saddexaad raqamka markaa xadiisku waa kun iyo boqol iyo siddeed iyo siddeetan amaa irwaa'u lkhaliilka axaadiista marka uu ku soo arooriyey waxa marka uu tilmaamay inay markaa xasan noqonayso oo markaa xasanu ligayrihi ay markaa noqonayso isku biirsanayso laakiin waxa weeye masder makhduuda ayuu markii dambe shiikhuu yidhi waan ka helay yacni xadiis sanadkiisu saxiix yahay ayaan markaa ka helay oo mas'aladii markaa lafteeda markaa tilmaamaya markaa sidaas aawadeed qowlka markaysa waxaan markaa ku saabsan inaan markaa rukuucda haddii laga soo gaadho aan la tirsanaynin ee markaa bukhaariya ay ku tageen yacni markaa saas in la eg markaa yacni shiikha la yidhaahdo yacni markaa mucallimi la yidhaahde ee culammada mucaasiriinta ka midna sidaas iyadaa buu isaguna ku tegaya qowlkaasi waa qowl daciif ah oo aan markaa la cuskanaynin weeye siday jamaahiirtu ku tageen ayaa markaysaga raajixa oo markaysaga waxaa qawi ah waxaan masbuuqa ahaynoo laga reebayaa ma jiro ruuxii markaa qiraa'ada markaa faatixada garanayay masbuuqa oo keliya ayaa laga reebaya ama ruuxu haddaanu markaa yacni faatixadaba markaa garanaynin isagu waa inoo iman doonaayo markaysaga waxaynu ku arki doonaa xadiiska markaa cabdillaahi bni abi awfa ayaynu ku arki doonaa marka waxa weeye khulaasadiisu waxay tahay haddaanu faatixada garanayo qur'aan kale uu garanayo qur'aanka kale ayuu ku celcelinaya oo u akrinaya haddii marka waxaweye qur'aan kalena aanu garanayna tasbiixda taxmiidda takbiirta marka waxaweye tahliisha yani kuwaasuu marka yani odhanaya subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah erayadaasu markaysa waxaan odhanayaa ilama iyo intuu faatixada ka baranayo maqaamkii faatixada yacni adkaartaasuu akrinaya tasbiixda iyo tahliisha iyo takbiirta iyo taxmiidda ayuu marka akrinaya khulaasadeedu waa saas yadaa weeye ama ruuxi markaysaga yacni qiraa'ada garanaya faatixada yacni markaa faatixadii si kale uga dhici mayso sidaas yada ayaa markaa sawaab ah axaadiista markaa maqaamkan ku soo aroortay markaa culamada qaarkood ay daliishadeen oo ay u daliishadeen inay waxa weeye ma'muumka marka ay ka dhacayso faatixadu ay ka dhacayso yacni daliilkaasi ma cadda adilada ay u daliishadeen waxaa ka mida waidaa qara'a fa ansitu yacni jawaabteedu waxay tahay culamada qaarkood waaba markaysaga yacni waxay ku tilmaameen riwaayadaa shaado ha yeeshee imaam muslim iyo markaa khayruhu ayaa markaa saxiixiyey markay saxiixiyeen oo yidhahdeen riwaayadaasi waa saxiixo haddaynu sidaasba markaa ku soconno oo nidhaahno waa saxiixo yacni waxa ku sugan yacni waidaa qara'a fa ansitu waa cumuum yacni markaa laa salaata liman lam yaqra' biummi lkitaabna waa cumuum laba caan baa iscaariday oo mid weliba markaysa waxaan markaa yacni cumuumun wa khusuusun min wajhin ayaa markaysa waxaan markaa ay ku saabsan tahay oo waxa weeye waidaa qara'a fa ansitu waxay caam ku tahay yacni hadduu siri u akhriyo iyo hadduu jahri u akhriyo mid walba caam bay ku tahay mid walba caam bay markaysaga ku tahay yacni markaa waxay caam ku tahay yacni haddii marka ay tahay ta uu akrinayaa faatixada iyo haddii suurado kale tahay intaba markaysaga caam bay ku tahay yacni waxa weeye waxaanay markaysa waxaan markaa ku gaar tahay ruuxii markaysa waxaan markaa ku daba xidhay yacni markaa imaam ayay markaa khaas ku tahay ama waxa weeye laa salaata liman lam yaqra' biummi lkitaab iyana waxay caam ku tahay yacni ruux kasta oo tukanaya ayay markaysaga caam ku tahay waxayna khaas ku tahay faatixada oo keliya marka labadaa cumuuma mid weliba wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay keebaa la khasisayaa ayaa ishkaal ku yahay marka waxa weeye in la yidhaahdo yacni waxaa la khasisayaa oo wax laga reebayaa laa salaata liman lam yaqra' biummi lkitaab waxay u baahan tahay daliil khaarijiyay u baahan tahay wa ilaa in la yidhahdo cagsiga ayaa la khasisayaa kama awlaysna cumuumka iyo khusuuska min wejhina marka la ysku khasisayana waxay u baahan tahay daliil khaarijiyoo kale arjaxa ayay u baahan tahay wa ilaa in la yidhaahdo markaysaga midkood baa la khasisaya ka kale lagu khasisayaa taxakum buu iska noqon karaa iyo maroorsi markaysaga la yska maroorsanayo ayuu iska noqon karaa marka waxa weeye adilada khaarijiga haddaad eegtana axaadiista badan ee markaa soo aroortay yacni markaa cubaade iyo anas iyo abu hurayre iyo yacni markaa nin kale oo asxaabta rasuulka ka mida iyo dhammaantood waxay tilmaamayaan inuu nebigu sala allahu alayhi wasalam isagoo salaadii markaa yacni tukanaya inuu markaa qiraa'adii u akrinaya inuu marka uu yidhi waxaa laga yaabaa inaa imaamka dabadii a akridaan markaasay ku yidhahdeen haah waa akrinaa bay markaa yidhaahdeen markaasuu ilaa tafcalu ilaa bifaatixati alkitaab marka xadiiskaasi wuxuu daliil u yahay inay faatixadu iyadu ka hadhan tahay oo xadiidka wa idaa qara'a fa ansitu in la khasisayo ayuu markaysaga waxaa daliil u yahay sidaas yada ah ayuu markaa daliil u yahay waana maqaamka markaysagaa daliil yacni markaa kala furanaya ayuu markaa u yahay amaa xadiidka kale tilmaamaya qira'a yacni markaa man kana lahu imaamun fa qira'atu limaami lahu qira'a yacni waxa weeye xadiidka markaa culamo badani waaba daciifiyeen oo bukhaari iyo kayrkiiba ay ka mid yihiin bukhaarina waxa uu ka xikaayooday culamada xijaaz iyo ciraaq iyo markaysaga agtooda inuu xadiidkani daciif ka yahay oo irsaal iyo yacni markaa inuu ku sugan yahay yacni markaa waxa weeye ayuu markaa uu sheegay marka culamada in fara badan baa xadiidka markaysagaa daciifiyey bale qaarkood waxay ku soo rareen yacni itifaaq baabay ku soo rareen xadiidku inuu daciif yahay ha yeeshee itifaaq kuma su kuma sugna ee jamaahiirta ayaa qaba xadiidku inuu daciif yahay bacdi culamada ka mida oo xadiidka quweynayaa waa jira buusiiri markaysa waxa shiikhii muxadiska ahaa waxaa markaysagaa duruqdiisa markaa qaar ka mida ayuu jayid ama xasan ku tilmaamay yacni shaykhulislaam ibnu taymiyana xadiidka waa quweeyey oo waa u nusreeyo markaysaga waxa uu ku tilmaamay xadiis qawiya inuu markaa u yahay wa kadalika shaykhulalbaanina markaysaga waa quweeyey culamo sidaas iyadaa u quwaysay oo ku ixtijaajtay xadiiska waa jirtaa ha yeeshe markaysagaa sida markaa culammadu agsarkii ay u badan yihiin waa inuu xadiisku markaa daciif yahay bay u badan yihiin haddiiba se laga soo qaado xadiisku inuu saxiix yaho siday sheegayaan ay tahay dilaalada inuu ku tusinayo yacni markaa jahriyo yacni kuma cadda oo xadiisku wuxuu tilmaamay man kaana lahu imaamun fa qiraa'atu limaami lahu qiraa'a marka xadiisku waa caam oo qiraa'atulimaam buu caam ku yahay qiraa'adaasi siriye ha ahaato ama jahriye ha ahaato qiraa'adaasi ta hore ha ahaato faatixada ha ahaato ama ta dambe ha ahaato intaba caam buu ku yahay xadiiska markaa laa salaata liman lam yaqra biummi lkitaabna isaguna waxa weeye waa caam marka laba cumumo mid weliba weji ka khaas yahay wejina ka caam yahay baa iscaariday sidaynu masaladii hore kale ku sheegnay keebaa u xaqnimo leh in la khasiso keebaa markaysagaa u xaqnimo leh in la khasiso keebaase u xaqnimo leh in cumuumkiisa la badbaadiyo oo isaga sidiisa loo daayo xadiidka kale ee saddexaad ee maqaamka loo daliishada oo tilmaamaya faintaha annaasu cani alqiraa'ati fimaa jahara alimaam xadiidkaas markaa laftiisa culammada markaysa waxaa markaa in badan baa daciifiyey oo markaa yidhi xadiisku markaa waa daciif qadarka hore markaysagaa culamada qaarkood waa quweeyeen ha yeeshee markaa qadarka dambe faintaha annaasu cani alqiraa'ati fimaa jahara alimaam jamaahiirta badankoodu oo muxadisiinta badankoodu ay ku tageen qadarkaa dambe inuu mudraj yahay waana sida markaysa waxaan markaa bukhaari iyo yacni markaysaga iyo maxamed ibnu yaxya duhali iyo yacni markaa aimo fara badani ay ku tageen aimo fara badan ayaa markaa ku tegey oo markaa yidhi xadiidkaas markaa qadarka dambe fataha annaasu can ilqiraa'ati fima jahara alimaam waa mudraj oo waa min qawli zuhri zuhri oo ruwaadda xadiidka soo warinaysa ka mida ayaa markaysaga hadalkan yidhi hadalkii uu yidhi unbaa xadiiska la mooday xadiiskii baa la dhex geliyey sidaas iyadaa baynay markaa u ahayn xadiis markaa yacni saxaabiga hadalkiisi marka aanay u ahayn qadarkan dambe oo uu mudraj u yahay marka a'immada badankoodu waa daciifiyeen qadarkaa dambe waxay yidhaahdeen waa daciif oo waa mudraj yacni hadalka zuhrina markaysagaa xujo ma aha oo waxa uu noqonayaa markaysaga maqduuc ayuu markaysagaa noqonayaa sidaas aawadeed baan loo cuskanayn laakiin calaa sabiili alfardi wataqdiir haddiiba laga soo qaado siday markaa sheegayaan culammada quwaysay oo culammada quwaysay waxaa ka mid ah ibnu xibbaan waxaa ka mid ah abu xaatim alraazi waxaa ka mid ah ibnulqayim aljawziya waxaa ka mid a markaa yacni tirmidi oo taxsiiniyo yidhi waa xasan waxaa ka mid ah albani oo isaguna markaa quweeyey marka culamada shanta caalim ayaa markaysa waxaan markaa xadiiska quweeyey laakiin jamaahiirta markaa muxadisiintu yacni markaa salafan wa khalafan waa markaysaga xadiiska waa daciifiyeen oo waxay yidhahdeen waa daciif haddiiba se laga soo qaado xadiisku inuu qawi yahay oo uu yahay xadiis markaysaga xoog badan ama saxiixa ama qawiya ama xasana uu yahay haddii sidaas laga soo qaado markaa lafteeda waxaa markaa imanaysa yacni marka waxa weeye dalaaladiisa ayaa markaysa waxaan markaa ishkaal imanaya ishkaalku siduu imanayaana waxay tahay faintaha annaasu cani alqiraa'ati fima jahara alimaam waa mida xadiisku wuxuu aqbali karaa inuu ikhtisaar yahay laga soo ikhtisaariyey xadiiskii cubaada iyo kuwa la midka ah oo tilmaamaya yacni markaa laa tafcalu ila bifaatixati alkitaab oo waxa weeye faatixata alkitaab markaysaga yacni daritaankii lagu daray inay ruwaadda qaarkood ka dhacdaa suurowda haddiiba se laga soo qaado sidiisaas inuu markaysa waxaan xadiiskani u soo arooray yacni qadarka dambe faintaha annaasu yacni markaa sheegaya ayuunbaa la ixtijaaji lahaa oo qadarkaasna waxa uu ku yacni markaa ku tusinaya dadku waxa inay markaa qiraa'adii ay akrinayeen oo imaamka markaa la jirkiisa ay akrinayeen wuxuu imaamku la jahro oo qiraa'ada sare u akriyo inay iska daayeen marka waxa weeye taa lafteeduna xadiisku waa caam oo waxa uu caam ku yahay qiraa'atlimaami waa markaysaga masdar la idaafeeyey oo macrifo loo idaafeeyey masdarkan haddii macrifo loo idaafeeyo cumuum buu faa'iideeya sida kutubul usuulba muqararka ku ah maadaama markaysaga masdarka haddii macrifo loo idaafeeyo cumuum uu faa'iideeyo wuxuu caam ku yahay qiraa'ada imaamka qiraa'ada imaamkuna waxay kala leedahay awal iyo aakhir awaloo faatixa la akrinayo aakhir oo markaysaga suurado kale la akrinayo marka ma waxa qiraa'o waa yacni qiraa'ada dambe ee uu suuradda kale akrinaya markaa qiraa'a u noqonaysa mise waxa weeye dhammaanteed waa u noqonaysaa haddii la yidhaahdo dhammaanteed waa u noqonaysaa waxa cumuumkaasi ka hor tegey ee la yidhahdo labadaas suuradoodba caan bay ku tahay faatixada iyo suuradda kaleba waxay ka hor tegaysaa marka xadiiskii kale faatixada ku khaaska ahaa faatixada ku khaaska ahaa yacni kuna caamka ahaa wakhtiga jahriyada iyo wakhtiga siriyada intaba waa laba cumuum oo markaa mid weliba weji caam ka yahay wejina khaas ka yahay marka waxa weeye tarjiixa masaa-isha noocaas oo kale la kala arjaxa aad iyo aad bay markaysaga u adag tahay marka waxa weeye sidaas aawadeed axaadiistaasi waxay tahay axaadiis quwo badan oo mutawaatira yacni markaysaga weeyaan oo markaa yacni saxiixaynka iyo kayrkoodba markaysaga ay soo wariyeen weeyaan marka axaadiista markaa tilmaamaysa faatixada khaas yeelaysa xadiiskan markaa kale ee waxa weeye jahriyada ku saabsanna oo waxa weeye caam ku ah labada suuradood faatixada iyo suuradda kaleba caam ku ah isaguna waxa uu yahay xadiis markaysa waxaan markaa isagu yani marka waxa weeye nuuqnuuqi ku sugan tahay nuuqnuuqdaa waxa u raaca dalaaladiisu markaysaga sariix ma aha oo lama odhan faintaha annaasu can qiraa'ati alfaatixati fima jahara alimaam hadduu sidaasoo kale ahaan lahaa yani sariix buu ku ahaan lahaa oo inuu xadiidkaa ka khaas ka khaas yahay baa meesha muuqan lahay haddii la odhan lahaa dadkii waxay ka reebtoomeen qiraa'aday faatixa akhriyaan ayay ka reebtoomeen waktiga imaamku la jahro haddii sidaa la odhan lahaa wuxuu noqon lahaa khusuusnimadiisu inuu markaa sariix yahay ou mas'alada ku cadiyo xadiidkaa ka khaasan yahay laakiin mar haddii la yidhi faintaha annaasu can ilqiraa'ati can ilqiraa'ati markaysaga waxa waa markaa masder al la geshay asha markaysagaa lagu macrifeeye markaysaga waa aljinsiya asha jinsiyada markaysagaa lagu macrifeeyeyna waxa marka ay tilmaamaysaa inuu waxa weeye qiraa'adii markaysaga waxa markaa la akrinayay imaamku akrinayay hadday suuradda hore tahay iyo hadday suuradda dambe tahay intaba inuu caam ku yahay mar hadday sidaas iyadaa tahay waxa weeye xadiiskii kama khaasana waxaanu noqonaya cumuumun wa khusuusun min wajhin oo iscaariday weeye marka waxa weeye maadaama ay sidaas iyadaa tahay waxa markaysaga waxaan arjaxa qawlka odhanaya yacni faatixada marlayba waa akhrinayaa marlayba salaadu jahriye ha ahaato siriye ha ahaato farqi qowlkaasi ma kala laha sheikhulalbani baa qowl kale maroo kitaabkiisa sifatu salaadka waxa uu ku maray in waxa weeye axaadiista cubaade iyo markaysaga yani axaadiista la midkee tilmaamaysa laa tafcaluu ila biummi lkitaab yacni markaa faatixada mooyaane wax kale ha akriyina axaadiista sidaad sheegaysaa inay waxa weeye waa dhexe inay ahayd oo uu ka dambeeyey xadiidka odhanaya faintaha annaasu cani alqiraa'ati fima jahra alimaam saasuu sheekh albaani ku tegey ha yeeshe arrinkaa uu sheekh albaani sheegay oo axaadiistu inay sidaa u kala horrayso taarikhdu caynka ahayd wax sugan oo markaa taariikha sheikhu ma sheegin oo ku cadaynayo haddiiba si ay sugnaato oo inuu xadiidka uu sheegayo faintaha annaasu cani alqiraa'ati fima jahra alimaam uu dembeeyey yacni naskhi inay tahay meesha kama cadda waayo naskhigu waxay tahay waa nihaayat lmadaaf yacni aakhiru dawaaya alkayu wax la isku daweeyo gubitaan baa ugu dambeeya naskhigu halkaasuu ka dhigan yahay asal waxa weye adiladu inay muxkam tahay maadaama marka adiladu inay muxkam tahay ay asal u tahay intay suurtoobi karto adilada in lagu wada camal falo in qaarkood la ibtaaliyo oo la yidhaahdo waa mansuukho waa la nasakhay yacni waxa weeye waa hayru saxiix icmaalu daliilayni macan awlaa min ilgaa'i axadihima bay qaacida ahaan culammadu yidhaahdaan labada daliil in labadaba la wada camal siiyo labadaba lagu wada camal falo baa waxay ka habboon tahay labada midkood in la ilqeeyo oo la tuuro midkeedna lagu camal falo asalna inay adilada muxkam u tahay oo ixkaamku u yahay oo muxkam inay tahay asal ay u tahay waxaa u daliila aayadda markaysaga aalu cimraan huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna ummu lkitaabi ukharu mutashaabihaat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وجه الاستدلال وحي تاي وحوايا هن أم الكتاب لي أدلة مركز محكم كايدة واضحة إذا سجنيد وحلو قلت لهم كتابك أصل كيسيني تاي مركا وحلقة قاطي الأصل في الأدلة الإحكام أدلة إني محكم تاي وأي مركا معمولة ولقو عمل فليو يعني سيدا سيدا با مركا أصلها قاعدة عين كاسالة قلبحي سيدا ساوي رأيك الشيخ الألباني uu ku tegey sifatu salaadka oo axaadiista markaa laa salaata liman lam yaqra' biummi alkitaab in waxa weeye xaaladday jahriyada tahay inay mansuukho tahay faatixada inuu akhriyo ma'muumku qowlkaasi waa qowl daciif ah lama cuskanayo ha ku kadsoomina iska ilaali xadiiska laba boqol iyo siddeetan wa can anasin radia allahu canhu anas waxaa laga soo wariyey ana nabiya sala allahu alayhi wasalam ay nebiga wa abaabakrin iyo abaabakar wa cumara iyo cumar kaanuu yaftatixuuna asalaata waxay ahaayeen salaada qaar ku furfurtoo ku bilowda bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yacni xarakadu waa xarakatu lxikaaya ayaa la yidhaahdaa oo waxa weeye yacni sidii marka ay ahayd baa lagu xikaayooday sidii ay ahayd ayaa markaa lagu xikaayooday jumladaasina waxay taallaa markaysaga waxa maxaluljar ayay markaysaga waxaan markaa taalla alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bay markaa ku furfuran jireen oo ku bilaaban jireen muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan zaada muslimun muslim waxa uu kordhiyo oo siyaadiyey laa yadkuruuna waxay ahaayeen nebiga abubakar iyo cumarba laa yadkuruuna qaaraan sheegin bismi illaahi araxmaan araxiim fii awali qiraa'atin walaa fii aakhiriha qiraa'ada awalkeeda iyo aakhirkeeda midnaba kumay sheegi jirin sidaas yada ah ayaa riwaayada muslimna markaysa waxaan markaa ay sheegaysaa uu la gaar ka noqday bukhaari kala gaar ka noqday wa fii riwaayatin liaxmeda riwaayo imaam axmed u sugnaatay iyo wannasaa'iyi nasaa-i u sugnaatay iyo wa bni khusaymata ibnu khusayme u sugnaatay laa yajharuuna bibismi illaahi araxmaani araxiim waxay ahaayeen qaar aan la jahrin oo aan sare ula dhawaaqin bismi illaahi araxmaani araxiim bay ahaayeen وفي أخرى أي وفي رواية أخرى رواية كلا وحكو سني ولابن خزيمة ابن خزيمة سناتي كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم وحيا هايين قار سريست بسم الله الرحمن الرحيم هوس وآخرية أي مركا أهايين حديث كمركا روايات كهره صحيحay ku jiraan oo riwaayada markaa hore bukhaari iyo muslim baa soo wariya waa saxiixo riwaayada labaad muslim baa gaarnimo u soo wariyey riwaayadaasina waa saxiixo riwaayada kale ee saddexaad ee axmed iyo nasaa-i iyo ibnu khusayme ay soo wariyeen riwaayadaasina waa saxiixo culammada qaarkood baa saxiixiyey oo uu ka mid yahay ibnu khusayme oo saxiixiyey oo uu ka mid yahay ibnu xibbaan oo markaa isaguna saxiixiyey oo uu ka mid yahay albani oo saxiixiyey oo ka mid oo ka mid yahay markaa shucayb alarnauud oo isaguna saxiixiyey marka culamo badan baa markaa saxiixisay waxaanay waafaqsan tahay riwaayaadka sheegaya inay waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abubakar iyo cumar kaanuu yaftatixuuna bisalaati bilxamdu lilahi rabbi alcaalamiin riwaayaadkaas ay la micna taho markaysaga ay waafaqsan tahay yacni riwaayaadkaas ayay markaa waafaqsan tahay yacni bakawi laftiisu waxa uu soo wariyey oo uu ku soo wariyey markaa sharxu sunnihiisa yacni intuu yidhi markaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abubakar iyo cumar yacni marka ayaan ku daba tukaday falam yajhar yacni kuma lama jahrinoo sarow lama dhawaaqin yacni mid yaga ka midii yacni bibismi illahi araxmaani araxiim markaasuu markaa u yihi xadiisun muttafaqun calaa sixatih yacni marka waxau odhanayaa imaamu albagawi waa xadiis markaa sixadiisa laysku waafaqsan yahay oo bukhaariya baa soo wariyey yacni lafdiga markaysaga waxa bukhaari ma soo warin laakiin waxa uu tilmaamayaa macnihiisa inuu bukhaari soo wariyey laakiin mawdicu shaahid waxaynu oga jeednaa xadiisun muttafaqun calaa sixatih yacni markaa xadiis markaa sixadiisa laysku waafaqsan yahay weeyaan buu markaa baqawi yidhi riwaayada kale ibnu khusayma uu gaarka u soo wariyey riwaayadaas sida muxaqiquba uu sheegay samiira zuhayri uu sheegay waa markaa riwaaya daciifa oo sanadkeeda dacfi baa ku sugan wa kadalika takhriijka markaa ibnu khusaymana waxaa ku sugan yacni la takhriijiyeyna waxaa ku sugan inay riwaayadaasi markaysagaa sanadkeedu inuu daciif yahay ayaa ku sugan sababu dacfina waxay tahay sanadka xadiidka waxaa ku jira nin la yidhaahdo suwayd ibnu cabdilcasiis ayaa markaa ku jira ibnu maciin waxa uu idhi laysa xadiisuhu bishay ninkaasi wuxuu soo wariya xadiiskiisu waxba ma aha imaam axmed wuxuu ihi matruuku lxadiis xadiiskiisu waa mid laga tegey oo aan xadiiskiisa la waxba lagu falaynin yacni ibnu maciin waxa kaloo idhi laysa bishay ninkaasi waxbaba ma aha mar kale waxa uu ihi laa yajuusu fi daxaaya udxiyo geli maaya buu idhi ninka la yidhahdo suwayd ibnu cabdilcasiis in lagu udxaysto geli maayo waa istilaax culamada muxadisiintu ay isticmaalaan yaxya bnu maciin oo culammadii salafka ka mid a marka uu leeyahay udxiyo geli maayo inaan bini aadam lagu udxaysanayn waa la garanaya laakiin muraadka u jeedaa waxay tahay bimacnaa udxiyada neef aan ceeb lahayn baa gala marka waxaa laga tilmaamaya marka la yidhi udxiyo geli maayo ceeb kama madhne ceeb buu leeyahay oo hadduu neef ahaan lahaa yacni ceebta ceeb u diidi lahay in lagu udxaysto ayaa meesha taalloo ceeb weyn baa ku sugan ba markaysa waxaan uu sheegaya markaa sidaas iyada ayuu yidhi abu ciisa tirmidi waxau ihi saaxibu sunan kasiiru lgalati fi lxadiis axaadiista aad iyo aad buu ugu qaldamaa marka ninkaas wayd ibnu cabdilcasiis la yidhahdo culammadu sida ay ka yidhahdeen culamo aqwaal badan ay markaa tilmaameen yacni oo waxa weeye ay aad iyo aad axaadiistiisa u inkireen ayaa markaa sanadka xadiiska ku sugan waxaa kale oo sanadka ku jira xasanulbasri oo xadiiska cancanaynaya yacni xasanulbasrina markaysaga waa waa mudallis oo waxbuu markaysagaa tadliisiiya waana xadiiskana waa cancaneeyey marka sidaas aawadeed riwaayada markaysa waxaan markaa ibnu khusayma waa riwaaya markaysa waxaa daciifa weeya ibnu xajar waxa wa calaa haadaa yuxmalu wa yuxmalu waa la xambaarayaa annafyu nafyiga ayaa lagu xambaarayaa oo fii riwaayati muslimin riwaayada muslim ku soo aroortay calaa haadaa kan marka ayaa lagu xambaarayaa oo ah markaa in yacni waxaa la nafyinayaa ay tahay jahriga oo sheegis lala jahra ayaa la nafinayaaniyo sheegis oo dhan ma aha sheegis lala jahraayo oo sare loo qaadayaa la nafyinayaa ee hoos baa loo dhigi jiray marka waxa weeye riwaayaadku isma caaridayaan khilaafan liman acallahaa annagoo khilaafayna ayaanu sidaa waxaan u leenahay annagoo khilaafayna cidda markaa cillaysay oo tilmaantay markaysaga inuu marka uu yahay xadiisku macluul inuu yahay oo culammada qaarkood baa yidhi xadiisku waa macluul waxaanay ku cilleeyeen xadiiska idiraab oo waxay yidhahdeen xadiisku waa isbaraanbariyey mar waxa layihi laa yadkuruuna bibismi illaahi araxmaani araxiim yani laa yadkuruuna bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illahi araxmaan araxiim ma sheegi jirin marka waxa weeye siri iyo jahri midnaba inayna u sheegi jirin baa laga fahmaya riwaayada kalena waxay sheegaysaa laa yajharuun lamay jahri jirin riwaayada kalena waxay sheegaysaa kaanuu yusiruuna marka riwaayaadkaasi waa mudariba way isbaraanbariyeen way iska hor imaadeen maadaama ay sidaa isu caarideen marka xadiisku waa macluul oo lama qaadanayo caynkaas iyadaabay markaa yidhaahdeen laakiin waxa weeye qowlka xadiiska in la yidhahdo waa macluul waa xadiis waa qowl daciifa weeye qowlka marka isagaa sidaas odhanaya waa qowl daciifa weeye riwaayada ibnu khusayma ee marka waxa weeye kaanuu yusiruuna sheegaysaana waa riwaaya daciifa marka sidaas aawoodee waxaa soo hadhay yacni marka laa yajharuuna bibismi illahi araxmaani araxiim iyo laa yadkuruuna labaduna isma caaridayso oo waxa weeye jahrigiina waxa yani cadamu dikrigii xusid la-aantiina waxaa lagu xambaarayaa xusid lala jahraayo ayaynay xusi jirin baa marka isagaa lagu xambaaraya marka waxa weeye inay hoos u akrin jireen yacni ta noocaasa yacni waxa weeye waa sida markaysaga waxaa raajixa ah ee qawiga ah markaysaga weeye sida qawiga ee raajixa ah weeye masalada ku saabsan markaysaga xabisimka yacni ma hoos baa loo akrinayaa masaraa loo akrinayaa faatixada miyay ka mid tahay oo marka aayad qur'aana miyaa mise markaysagaa kama mid aha masalada noocaasi waxa weeye waa mas'ala ahlu cilmigu aad ay uga warrameen musanafaad gaarana laga qoray kutub gaara laga alifay madaahibtu ay isku caarideen aad markaa la ysugu jiidhay weeyaan axaadiis badanna ay ku soo aroortay haalibka laakiin axaadiista ku soo aroortay waxay sheegaysaa nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar iyo cumar bisimka akhrintay akhrinayaan salaada gudaheeda inaynay sare u akhrin jirin oo hoos marka ay u akhrin jireen sidaas iyadaa markaa waxa weeye ayaa axaadiista badankoodu sheegaysa inaynay sare u akhrin jirin ayaa axaadiista badankoodu sheegaysa xadiiska saxiixaynkeenu soo aragnay oo qiraa'ada waxay ku furfuran jireen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bay ka bilaabi jireen oo ku furfuran jireen xadiiskaa waxay ka daliishadeen culammada qaarkood in waxa weeye aan markaa istiftaaxu aanu waajib ahayn oo in la yidhahdo allahuma bacid baynii wa bayna khataayaaya ilaa aakhirihi ama la yidhahdo subxaanaka allahuma wabixamdika yacni markaa iyo kuwa la midkaa ama la yidhahdo wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda iyo marka ilaa aakhirihi in marka istiftaaxyadaa la akhriyaa inaynay waajib ahayn bay culammada qaarkood ka daliishadeen laakiin waxa weeye istidlaalka taa la daliishanaya nadar baa ku sugan sida ugu sugan yahayna waxay tahay xadiisku waxa uu tilmaamayaa inay qiraa'ada marka halkaa ku furfuran jireen furfuradkay ku furfurayaane waxay tilmaamayaan qiraa'aday maqlayaan bay uga jeedaan ama wuxuu sir u akhrinayo hoos u akhrinayo tan noocaasa dee markaysagaa kama warramin saxaabigani ee wuxuu tilmaamayaa qiraa'ada ay maqlayaan inay ku furfuran jireen oo ka bilaabi jireen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sidaas yadaabaa lagu xambaarayaa oo markaa looga jeedaa sidaas yadaa ayaa lagu xambaarayaa oo markaa looga jeeda bal axaadiista kalena aan akhrino dabeedna markaynu axaadiista kalena akhrino sida loo jamcinayo aan ka hadalno cillada markaa xadiiskan la cilleeyey haddaan kasii jawaabo culammadu waa ka jawaabeen cillada markaa xadiiska la cilleeyey oo xadiiska anas idiraabka lagu sheegay yacni culammadu waa ka jawaabeen si fiicanna waxa uga jawaabay xaafid ibnu xajar alcasqalaani mujalladka labaad ee fatxu baariga laba boqol iyo lix iyo lixdan ilaa laba boqol iyo toddoba iyo lixdan raqamka xadiiska uu ku keenayaa waxa weeye toddoba boqol iyo saddex iyo afartan xadiiska markuu sharxayo ayuu ku keenaya halkaasaanu kaga jawaabaya riwaayaadkaasina inaynay mutacaaridan ahayn yacni mutacaaridaat inaynay ahayn oo aynay isburinayo iska hor imanaynin ayuu marka isagaa tilmaamo ay iswaafaqayaan oo in la jamciyaa ka suuragala in la jamciyo ayaa markaa ka suuragala riwaayaadka markaysaga waxaa la yidhahdo waa idiraabeenna laba shardi waa inay oofsamaan waa mida xagga xoog iyo quwada waa inay ka siman yihiin waa midda labaade waa in marka waxa weeye aan markaa ayna iswaafaqaynin oo markaa yihiin wax iska hor imanaya oo aan iswaafaqaynin waa inay yihiin sidaas aawadeed jawaab fiican ayuu markaa kaga jawaabay saas aawadeed buu sheikhulalbaani wuxuu odhanayaa yacni sanadkiisu waa saxiix xadiidkan yacni waxa lagu cileeyey oo markaa idiraabana shay ma aha waayo waxa suurowday wejiyada la ysugu khilaafay in la iswaafajiyo ayaa markaa suuragala sidaas iyadaa buu ku yidhi tacliiqa markaa ibnu khusayma uu ku leeyahay calaa kulli xaal jawaabta markaysaga ibnu xajar alcasqalaani ee mufasalka ah loo noqdo xadiiska laba boqol iyo koob iyo siddeetan wacan nucaymin ilmujmir yacni markaa nucaym ninka la yidhaahdo oo almujmiri kii waxa weeye masaajidka fooxayn jiray ee udgoonan jiray ahaaday yacni radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqde qaala wuxuu yidhi sallaytu wara'a abi hurayra yacni ninkani saxaabi ma aha waa taabici taabici weeye marka waxa weeye yacni tasaamux baa iskaga sugan waayo istilaaxa culammadu yacni radia allaahu canhu waa in la yidhahdo saxaabada markaa taradiga waa in loo sameeyo yacni sidaas iyada ah yacni markaa weeyaan marka waxa weeye tasaamux baa iskaga jira qaala sallaytu waraa abi hurayra waxau idhi nucaym yacni abu hurayra dabadiisaan ku tukaday oo faqara'a abu hurayra wuxuu akhriyey bismi illaahi araxmaani araxiim buu akhriyey uma qara'a dabeedna wuxuu akhriyey biummi lqur'aan faatixada markaa yacni marka ayuu akhriyey qur'aanka asalkiisoo faatixada ah waa qur'aanka markaa suuraddii ugu weynayd weeyaan sidaas aawadeed baa loogu magacaabay ummulqur'aan loogu magacaabay yacni ummulqur'aan loogu magacaabay xataa idaa balaga ilamaa iyo u gaadhay waladaalliin ilaa uu halkaa ka gaadhay qaala abu hurayra wuxuu yidhi aamiin yacni marka waxa weeye ilaahayow aqbal sidaas yada ayuu yidhi wayaquulu wuxuu odhanayaa kullamaa sajada goor kasta uu sujuudo wa idaa qaama min aljuluusi iyo hadduu markaa iska taago fadhiga ka kaco allahu akbar allahu akbar buu odhanayey oo markuu sujuudaya allahu akbar buu odhanayey markuu waxa weeye fadhiga ka kacayana allahu akbar buu odhanayey uma yaquulu dabeedna wuxuu odhanayay idaa sallama hadduu salaamo naqsado wuxuu odhanayey amaba uu yidhi yacni oo la yidhaahdo waa mudaaricun bimacna almaadi yacni siiqadu waa mudaaric macnahana maadi baa loo jeedaa waaladii nafsii biyadi waxaan ku dhaartay haddaan abu hurayre ahay kay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartoo ilaahay ahaadaye innii la ashbahukum anigu waa idinku shabahaad badanahay waa idinku ekaansha badanahay salaatan xagga salaada birasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam yacni salaadaydu salaaddii rasuulka sala allahu alayhi wasalam bay ugu ekaansha badan tahay rawaahu annasaa'iy wa ibnu khusayma nasaa'i baa xadiidka soo wariyey ibnu khusaymana xadiidka waa soo wariyey xadiidka culamo badan baa markaa quwaysay culamada xadiidka saxiixisay waxaa ka mid a ibnu khusayma oo saxiixiisa kuwuu saxiixiyey waxaa ka mid a ibnu xibbaan waxaa ka mid a xaakim oo yidhi saxiixun calaa sharti shaykhayn waxaa ka mid a dahabi oo ku waafaqay waxaa ka mid a bayhaqi oo isaguna saxiixiyey waxaa ka mid a khatiib yacni markaa albaqhdaadi oo isaguna markaa saxiixiyey xadiidka waxaa ka mid a daara qudni oo saxiixiyey waxaa ka mid a nawowi oo isaguna khulaasada ku saxiixiyey waxaa ka mid a saaxibu tanqiix oo yidhi sanaduhu qawi waxaa ka mid a markaa mubaarak fuuri oo tuxfaha markaysagaa tuxfatulaxwadiga xadiidka ku saxiixiyey waxaa ka mid a waadici shiikha la yidhaahdo oo isaguna markaa jaamiciisa yani markaa aljaamicu saxiix ku taxsiiniye oo yidhi waa xasan waxaa ka mid a shucayb alarnauud oo yidhi saxiixun calaa sharti muslim ha yeeshee culammada qaarkood baa xadiiska cilleeyey culammada markaa cilleeyey culamo muxadisiina oo hore ayaa waxay yidhaahdeen xadiidku waa saxiix ha yeeshee markaa basmalada xadiidka lagu sheegay oo faqara'a bismi illaahi araxmaani araxiim qadarkaasi waa macluul oo markaa ma asixin yacni marka waayo ruwaadda badankooda soo warisay xadiidka qadarkaa ma sheegin waxaa la gaar noqdoo keliya yacni markaa ninbaa gaar markaa u soo wariyey yacni markaa qadarkaas ninkaas oo la yidhaahdo saciid ibnu abi hilaal la yidhaahdo ayaa gaar u soo wariyey ninkaasna ikhtilaad iyo waxbaa ku sugnaa marka culammadii hore markaa ee muxadisiinta ahaa waxaa laga soo naqliyey inay yidhaahdeen qadarka marka waxa weeye waa macluul oo cillaa loo sheegay sheekhulalbaanina tamaamulminnaha laba cilla ayuu sheegay waa mide waxau yidhi shuduud baa ku sugan oo ruwaadda badankoodu may sheegin faqara'a bismi illaahi araxmaani araxiim xadiidkana waxaa la soo wariyey isagoo bukhaari iyo muslim soo wariyeen bukhaari iyo muslim iyadoy soo wariyeen ayuu xadiidkani soo arooray kumanay jirin faqara'a bismi illaahi araxmaani araxiim jamiicu ruwaati siqaat ruwaaddii siqaadaha dhammaantoodna siday u soo wariyeen waa ka baxsan tahay markaa shuduud baa ku sugan waa kow wuxuu shuduudku ku sugan yahay qadarka faqara'a bismi illaahi araxmaani araxiim waa midda labaadee ziyaadadaa waxaa la gaar noqday nin la yidhaahdo yacni marka abu hilaal kunyadiisa la yidhaahdo oo saciid ibnu abi hilaal la yidhaahdo ninkaasi waa siqo siqa weeyi ibnu xasmi baa daciifiyey ninkaas laakiin waxa weeye ninkaa ibnu xasmi uu daciifiyey ibnu xajar alcasqalaani waxa uu yidhi wax salafa oo uga horreeyey tadciifka la daciifiyey ninkaas lama hayo imaam axmed waa laga sheegay laakiin kamay sugnaan sidaas aawadee wax salafa uga horreeyey xadiis ninkaas markaa daciifinta la daciifinayo ma jirto ha yeeshee ninkaa ikhtilaad baa ku sugan oo waxa uu yahay nin markaa ikhtilaaday sida imaam axmed ibnu xambalba sheegay mar hadduu ikhtilaaday nin mukhtalita ayaa la gaar noqday siyaadadaas marka waa ziyaada daciifa laa taquumu bihi xuja yacni sidaas yadaaba sheikhulalbaani iyo ay mareen muxadisiintii hore qaar uga horreeyey oo laga xikaayooday oo iyaguna sidaas yadaa yidhina waa jireen waxay haystaana waa qadarka faqaraa bismi illaahi araxmaani araxiim waana mawdicu shaahid waa halkii markaysaga bartii ay u dhimanayey waa bartii loo soo qaatay xadiidka yani bartaas wey sidaa waxa uu ku sheegay marka albani tamaamulminaha ayuu ku sheegay yani mujalladka koowaad yani safxadda boqol iyo siddeed iyo lixdan saasuu ku sheegay horena wuxuu xadiidka marka ugu cileeyey kitaabka markaysa waxaan markaa saxiixu ibnu khusayma takhriijka markuu takhriijinayey oo marka marka uu tacliiqinayey yani oo waxau ihi isnaaduhu saxiix lawlaa ana bna abi hilaal yani marka waxa weeye ikhtalaq haddii ibnu abi hilaal oo ku sugan xadiiska inuu ikhtilaaday lala yahay xadiisku waxa uu yahay xadiis yani marka waxa weeye saxiixu noqon lahaa buuli xadiiska laba boqol iyo laba iyo siddeetan oo can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam inuu yidhi rasuulka ilaahay waxa uu yidhi idaa qara'tum alfaatixata haddaa faatixa akridaan faqra'uu bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaani araxiim akhriya fa innahaa ixdaa aayaatiha maxaa yeelay aayaadkii faatixada waa aayad ka mida weeye rawaahu daara qudni daara qudni baa sunankiisa ku soo wariyey wa sawaba wuxuu sawaab ka dhigoo sax ka dhigay waqfahu xadiisku inuu mawquuf yaho hadalkii nebiga aanu ahayn ee inuu hadalkii abu hurayre yahay oo abu hurayre hadalkan isaguu yidhi ee aanu hadalkii nebiga ahayn ayaa markaa daara qudni uu arjaxay oo uu sawaab ka dhigay sida kitaabkiisa cilaalka laga soo raray axaadiistan waxay ku saabsan tahay waxa weeye bisimka qur'aanka ma ka mid tahay mise kama mid aha salaada akhrinta la akhrinayo salaaddii jahriyada ahayd sala ma loo akrinaya faatixada mise hoos baa loo dhigaya masaladaasay ku saabsanta bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu namli dhexdeeda waa ku soo aroorta waa ku jirtaa taasi inay qur'aanka ka mid tahay muslimiintoo dhan baa isku waafaqsan ta suuratu namli dhexdeeda ku jirta innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim inay qur'aanka ka mid tahay waa lagu ijmaacsan yaho muslimiintoo dhan baa ku ijmaacsan ruuxa inkira waa ku gaaloobayaa miladu ka baxaya ruuxa dafira oo yidhaahda taa suuratu namli dhexdeeda ku jirtaa kama mid aha qur'aanka hadduu yidhaahdo waa ku gaaloobaya ama waxa weeye ta suuradaha bilowgooda yacni markaa lagu bilaabo ee faatixada iyo suuradaha kale marka suuratu tawba laga reebo ama suuratu baraa marka suuraddaa laga reebo boqol iyo saddex iyo tobanka suuradoodee kale ta awalkeeda markaa laga bilaaba ee ugu horraysa qur'aanka ma ka mid tahay mise kama mid ahee waa dikri uun laga horraysiiyo iyo xus laga horraysiiyo sida shaydaan iska naarkaba looga horraysiiyo qur'aanna aanu u ahayn acuudu billahi min ashaytaani alrajiim ama acuudu billahi asamiici alcaliimi min ashaytaani alrajiim waa laga horraysiiyaa haddana iyadoo laga horraysiinayo qur'aanka akhrintii la akhrinayo qur'aankii kama mid aha oo qur'aan ma aha marka waxa weeye qur'aankii ma ka mid tahay mise kama mid aha masalada noocaasa calaa kulli xaal madaahibta iyo fuqahadu aad bay isugu khilaafeen ha yeeshee waxaynu ku gaabsanaynaa qowlka raajixa ah qowlka raajixa ay waxa weeye waa in markaa ay qur'aanka ka mid tahay oo suuratu tawba mooyaane suurad walba awalkeeda inay ka mid tahay baa raajixa oo qawi ah waxaanay sidaas yadaa ku qawi tahay axaadiis badan oo kala duwan baa soo aroortay oo sheegaysa markaa faatixada in markaa yacni ay faatixada ka mid tahay suuradaha kalena ka mid tahay marka axaadiista sheegaysa inay waxa weeye yacni markaa ka mid tahay yacni markaa suuradaha awalkooda inay ka mid tahay axaadiista sheegaysa axaadiistaasaa markaa la cuskanaya axaadiistaasna waxaa ka mid a xadiis nabiga sala allahu alayh wasalam yacni uu saxaabi sheegayo uu yidhi yacni waxa uu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa yacrifu nebigu waxa uu ahaa sala allahu alayh wasalam midaan garan yacni ayuu ahaa yacni markaa suuradda dhammaadkeeda midaan garan buu ahaa xataa tanazala bismi illahi araxmaani araxiim ilaa bismi illaahi araxmaani araxiim ay soo degtay markaasuu wuxuu ku kala gartay suuraduhu halkay ku bilaabmayaan iyo halkay ka dhammaanayaan bisimkuu ku kala gartay xadiiskaasna yacni culamo badan ayaa markaysa waxa markaa quwaysay ama markaa saxiixisay ama markaa waxa weeye taxsiinisay culamada markaa saxiixisayna waxaa ka mid a sheikhulalbani kitaabkiisa markaa waxa weeye saxiixu abi daawuudka waxau odhanayaa waa saxiix culamo hore uga horraysayna waa jirtaa oo markaa hore markaa xadiidka yani u saxiixiyey xadiidkaas waktigaad moodaa inu dhaca halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk